aad baad umahadsan tahay waxaa goordhow garoonka diyaaradaha kanooka ee magaalada garowe kasoo degay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka ethoobiya waxaa sidoo kale soo gaaray safiirka midooda yurub uqaabilsan arrimaha wadanka soomaaliya ambasador michel sarbone danjiraha dowlada turkiga u fadhiya magaalada muqdisho iyo danjiraha dowlada wadanka talyaaniga ee wadanka soomaaliya madaxweynaha puntland cabduli maxamed cali gaas xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka iyo saraakiisha ciidamada ayaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe waxaana intii ay soo dhaweyntaasi socotay oo madaxtooyada garowe lagu qabanayay sidoo kale gudaha madaxtooyada soo gaaray wakiilka ergeyga gaarka ee jimciyada qurmaha ka dhexeysa u qaabilsan arrimaha wadanka soomaaliya ambasador michel kinton habta aan kula hadlayo waxay shir gaara ku leeyihiin oo saxaafadda ay dibadda ka joogto madaxtooyada magaalada garowe halkani oo ay ku shirayaan dhammaanba wufuudda beesha caalamka iyo ergadii kala duduwaneed ee ku sugnayd magaalada garowe wafdigana waxaa qayb ka ah oo xarunta shirkaasi ka qaybgelaya ra-iisul wasaare cumar sharmaarke madaxweynaha puntland cabduli maxamed cali gaas ergada puntland iyo dowladda federaalka u qaabilsan arrimaha nidaamka afar dhibic shan iyo guud ahaanba wufuudii kala duduwaneed ay soo gaadhay magaalada garowe ma jira wax natiijo hordhaca oo la sheegi karo oo kulamadani ka soo baxay balse keliya saxaafadda dibadda ayay shirikaasi ka joogtaa waxaana looga hadlayaa arrimo ku saabsan nidaamka waxqaybsiga beelaha soomaaliyeed ee afar dhibic shan taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey la ogaa in puntland ay aada u diiday inay qaadanayso nidaamkaasi
waa gartay marka warar qaar baa waxay leeyihiin afar dhibic shan puntland waa qaadato qodobbay hor dhigtay beesha caalamka iyo dowladdii suurtagal ma tahay mahadsanid saxaafadda gudaha iyo dibadda dadka reer puntland ee ku dhaqan gudaha deegaanada puntland shacabka soomaaliyeed ee ku sugan magaalooyinka waddanka soomaaliya isha ku haya arrimaha siyaasadda afar dhibic shan ayaa intooda badan isla dhexmaaya in puntland ay qaadatay nidaamkaasi balse ilaa iyo hadda ma jiro wax hordhac ah oo ku saabsan in puntland ay sidaba u qaadatay nidaamka afar dhibic shan mana jirto cid si rasmi u xaqiijin karta in puntland nidaamkaasi ay qalinka ku dugtay balse way jiraan hordhacyo kulamo iyo mataqaanaa qodobo hordhac ah oo laga soo saaray shirarkii ugu dambeeyey balse natiijada ugu dambeysa maanta ayaa la ogaan doonaa in puntland arrimahaasi ay qaadatay iyo inay ka hor timaaday waxaa la sugayaa inay shir qabtaan ufudan dowladda federaalka soomaaliya kuwa beesha caalamka iyo puntland waxaana iminka ku sugannaha xarunta wasaaradda caafimaadka oo saxaafadda looga yeeray halkan oo la filayo wufuudda kala duwan inay yimaadaan